assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalka iyo duqiimaha yuhuudda ee ka wadamarinka khaza waxaan maanta toosnaynaa dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol siddeetan iyo koowaad oo xidhiidh ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqiimo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaalo lagu jebiyey sahaynada yuhuudda islamarkaana lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan ciidanka yuhuudda deegaanka safdaawi ee magaalada khaza ayay ciidanka sahaynada yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaas sida la sawrinayay ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan duqeyntan ayaana waxay si gaara u bigsatay guri ay degnaayeen dad shacab ah waxaana gurigaas soo gaaray burbur baxsan xerada jabaaliya iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana ku shahiidiyey duqeynta dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan madaafiicda goobta iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ku garaaceen guri ku yaala xerada nuseyraad ee bartamaha jiida khaza waxaana halkaasi ku shahiidiyey dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan sidaas la mid ayay ciidanka yuhuudda madaafiic ku garaaceen xeerooyin kale oo ay dad qaxootiyaha ku noolaayeen middaasoo sababtay istishaadka tobanaa ruux oo shacab ah iyo dhaawac kuwo kaloo fara badan iyagoo sidoo kale ciidanka yuhuudda burbur baxsan ay u geysteen guryo ku yaala waddada weyn ee yarmuug kuwaasoo ay deganaayeen dad shacab ah masjidka tooba ee ku yaala xerada jabaaliya ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana duqeyntaasii sababtay in halkaasi ku shahiidaan tobanaa ruux oo ka mid ah dadkii masjidka ku sugnaa xilligay duqeyntu dhacaysay halkaay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan masjid kala bigsaday ayaana waxaa soo gaaray burbur baaxsan duuqimo kala duwan oo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen qidaaca khaza waxaa ku shahiiday wax ka badan soddon iyo toddoba ruux oo shacab ah halkaay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan deegaanka almawaasi ee dhacaduleedka magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxay ciidanka yuhuudda ku beegsadeen dad barakacyaalla oo teendhooyin halkaasi ka taagtay waxaanay diyaaradaha dagaalka ee saynada yuhuudda u duuqeeyeen si arxandarra ah waxaana halkaasi ku shahiiday tobanaan ruux oo shacab ah halkay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan xaafadda tufaax ee bariga magaalada khaza iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ku beegsadeen guri ay dad qaxootiyaha deganaayeen waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jira shuhado iyo dhaawacyo tarabeel ah magaalada deriilbalax ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan waxayna duqeyntan si gaara u beegsatay guri ay dad shacab ah deganaayeen oo ku yaala magaaladani waxaana degnaa boqolaal ruux oo shacab ah kuwaasoo halkaasi ka dhigtay gabbaad ay ka galaan duuqimaha saynada yuhuudda isla magaaladani gaari ay dad shacabba saarnaayeen ayay ciidanka yuhuudda ku bartilmaamaysadeen waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacabba oo ka mida dadkii gaariga saarnaa halkay dhaawacmeen kuwo kale deegaanka beytilaahi ee waqooyiga qidaaca khaza iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan oo shacab rayd ah halkae dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale waxay diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda ee duqeyn aad u xoogan ka geysatay magaalo ku taala bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday shan ruux halkae dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan duqeynta ayaana waxay si gaara u beegsatay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah sidoo kale duqiimo aad u xoogan ayay ciidanka yuhuudda ku garaaceen guri ay dad qaxootiyaha deganaayeen oo ku yaala xaafadda sabar ee koonfurta magaalada khaza wariyaal ku sugan marinka khaza ayaa waxay ku waramayaan in ciidamada saynada yuhuudda ee weerar xoogan oo xagga cirka ay ku qaadeen deegaanka qarbatil cades ee dhaca waqooyiga magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday saddex ruux halkaay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan sidoo kale waxay ciidanka yuhuudda duqeyn ku beegsadeen dad ku sugnaa waddada weyn ee yarmuug waxaana halkaasi ku shahiiday hal ruuxoo falastiini ah halkaay dhaawacmeen kuwo kale xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen saacadihiinu soo dhaafnay ayaana gaarayaa ilaa iyo toddoba xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan siddeetan iyo afar ruux halkae dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol konton iyo siddeed ruux oo kale tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo sannad kahor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo laba kun lix boqol iyo saddex ruux halkae dhaawciduna maraya in ka badan sagaashan iyo sagaal kun toddoba boqol sagaashan iyo shan ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo labiiyo toban bilooda uu socdo dagaalka khaza ay ciidanka yuhuudda si isku mida u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bar ilaa iyo bartamaha saacadaha iyo maalmahayna soo aadanna waxaa suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawaca dadka reer khaza maadaamaay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yahuuddana sin dhallaana u beegsanayaan goob kastoo ay ku sugan yihiin dadka qaxootiga dhanka kale guutada alqasaam ayaa waxay shaacisay in ciidankooda ay beegsadeen laba askar oo ka mid ah ciidamada gumaystaha yuhuudda xilli ay ku sugnaayeen xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza askartan ayaana waxay ciidamada muqaamadu ku dileen weerar qaansi ama shiish ah sida lagu sheegay war ka soo baxay guutada cisudiin alqasaam sidoo kale waxay ciidamada muqaamada weerar jidgalla u dhigeen askar ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda goor ay ku sugnaayeen galbeedka xerada jabaaliya waqooyiga khaza waxaana halkaas ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare xoogan xogaha dheeraadka ee la helaya ayaa waxay sheegayaan in weerarkasi kamiinka uu isku bedelay dagaal toos ah kaasoo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dagaalyahanada alkhasaam jab xoogan dhabarka u saariyeen askarta soo duulayaasha yuhuudda ee sida gardarada u soo galay xerada jabaaliya ah sidoo kale waxay dagaalyahanada wax iskacaabinta falastiiniyiinta ay gantaalka alyaasiin boqol iyo shan la beegsadeen gaari cagaf cagaf ah noociisuna uu yahay d sagaal kaasoo ay wateen askar ka tirsan saayinada yuhuudda islamarkaana ku sugnaa deegaanka faaquur ah ee xerada jabaaliya waxaana halkaas ku gubtay gaarigii la beegsaday halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askar ay gaariga la socotay xubno ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda ayay sidoo kale muqaamadu ku beegsadeen waqooyi galbeed magaalada khaza waxaana halkaas lagu dilay askar ka tirsan saayinada yuhuudda halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan sidoo kale waxay ciidamada alkhasaam beegsadeen laba koloniyoo ka tirsan milatariga saynada xilli ay ku socdaalayeen isla magaalada khaza waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar badan oo yuhuudda ka mid ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale sida laga soo xigtay kooxda wax iskacaabinta falastiiniyiinta gaarigaa shaaman noociisan uu yahay mikraaf ayay sidoo kale ciidamada muqaamadu la beegsadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana uu gaariga u kala faniinay boolbool dhimasho iyo dhaawac ayaan u qaybsameen wixii askar ee gaariga saarnaa gaarigan ayaana la beegsaday xilli uu isna maraya galbeedka xerada jabaaliya ah ee waqooyiga qidaaca khaza talis ay ciidamada saynada yuhuudda ku leeyihiin xerada jabaaliya ah ayay dagaalyahanada alkhasaam ku garaaceen hoowiyaal tiro badan waxaana halkaasi ka dhashay waxyeello kala duwan sidaas la mid daayay muqaamadu duuqeeyeen saldhigii ciidamada yuhuudda ay ku leeyihiin marinka nitsaarim ee koonfurta qidaaca khaza khasaare kala duwan ayaana halkaasi mar kale ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey muuqaal soconaya qadar saddex daqiiqo iyo dhowr sikin oo ay alkhasaam baayse ayaana waxaa lagu soo bandhigayaa dagaalyahanada wax iskacaabinta oo beegsanaya guri ay ku sugnaayeen ciidamada arxanka daran ee yuhuudda kaasoo ku yaala magaalada khazaah ee qidaaca alkhasaam ayaana waxay gaarigan la beegsatay gantaalka t b g-ga loo yaqaano ee garabka laga gano goortii ay muqaamadu la eegatay gantaalka guriga waxaa cirka isku shareeray qiic iyo uuna madow guriga ay ciidanka yuhuudda ku sugnaayeen ayaana waxaa soo gaaray burbur baxsan halkii ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii gurigasi ku sugnaa sidoo kale waxaa muuqaalka lagu soo bandhigayaa alkhasaam oo gantaalka alyaasiin boqol iyo shan la beegsanayso laba gaari oo gaashaaman kuwaasoo ay leeyihiin ciidamada saynada yuhuudda gantaalka kadib waxay ciidamada alkhasaam rasaas ooda uga qaadayaan baaqigii iyo haraadigii ka badbaadiyay gantaalka waxaana halkaas ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan sidoo kale waxaa muuqaalka lagu arkayaa ciidamada alkhasaam oo isku diyaarinaya fulinta weerar culus oo lagu beegsado sahaynada waxaana kaamirada soo qabanaysaa dagaalyahan ka tirsan guutada alkhasaam oo garwaxsan gantaalka alyaasiin boqol iyo shan islamarkaana dhex maraya burburka dhagaxaanta ee guryahay duqeeyeen ciidanka sahaynada gaari mikraaf ayay sidoo kale alkhasaam ku beegsadeen waqooyiga khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo la gaarsiiyey ciidamada cadowga yuhuudda sida laga soo xigtay guutada alkhasaam waa garabka milatariga kooxda muqaawamada xerada jabaaliya ee waqooyiga khidaaca khaza oo maalmo xidhiidh ay ka socdeen dagaalla adag oo u dhexeeya ciidanka saynada yuhuudda iyo dagaalyahanada wax iskacaabinta falastiiniyiinta ayaa waxaa khasaare culus la gaarsiinayaa saraakiisha maamulka saynada halka iyaguna ay gumaadayeen dadka shacabka aan waxba galabsan ciidamada yuhuudda ayaa qirteen korneyl ka tirsan saraakiisha yuhuudda ee hogaaminaysay dagaalka waqooyiga khaza ka socda lagu dilay korneyl diska oo ah taliyaha guutada afar boqol iyo koowaad ee ciidamada yuhuudda ayaa lagu dilay qarax ka dhacay jabaaliya waxaana wargeyska iyo diicood axranood sheegay in taliyaha la dilay uu ku dhintay qarax loogu xidhay gaali dabaabaadda ah marka laga soo taga korneylka ku dhintay qaraxa waxaa jira sargaal kaloo ka tirsan ciidamada yuhuudda kaasoo isiguna dhaawac daran uu ka soo gaaray dagaalada ka socda waqooyiga khaza diska wuxuu noqonayaa sargaalkii ugu sareeyey oo yuhuudi ah oo lagu dila khaza tan iyo howlgalkii duufaanulaksa waxaana weli muuqatay in muqaamadu awoodi ku jirto cadowgana u dhigaysa duruus adag